halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somalycom
subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa lix sannadka laba kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
aniga waxaan ahay nin xoogsato ah oo beeroqodata ah si ilmahaydii ay u helaan waxbarasho markeen iskooladii aan arkay cunugii toban iyo laba doolar sideedooda waxaan damacsanaya inaan saddex cunug aan geysto saddex wiil aan geysto waxbarasho inta kale inta waxaan rabaa inaan ka dhigo caseeye iyo gaargacminan u dhiibay iyo mid fiila amalay aan u dhiibay inaan ka dhigaan rabaa lix iyo toban nafaan nahay ilaahay ma ogi cid kale wax ka sugayna aan jirin
waa mid ka mida waalidiinta soomaaliyeed ee ka cabanaya qiimaha waxbarashada gaarka ah oo aanay u awoodin carruurtooda taasoo ku kalifta in carruurta iyagoo yar shaqo loo diro warbixin ayaannu idinka haynaa
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan guddoomiyihii booliska caalamiga ah interbool oo la raadinayo meel uu jaan iyo cirib dhigay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
laba senatar oo muhiim ah ayaa ku dhawaaqay in ay ansixinayaan garsooraha uu madaxweynaha maraykanku u magacaabay xubinnimada maxkamadda maxkamadda sare bred cavano senator susan collins oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegtay inaysan jirin caddaymo ku filan oo muujinaya eedaha loo jeediyey garsooraha laakiin waxay intaasi raacisay in go-aankeeda aan loo arkin mid dhaylsanaya eedeymaha la xiriira faraxumaynta oo ah kuwa aan la fududaysan karin sida ay sheegtay senator joe mashin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga fariin uu soo dhigay barta twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu taageeri doono ansixinta garsoore cavano isaga oo tix raacaya xogta ilaa iyo hadda lasoo dhigay lasoo bandhigay taas oo ay ka mid tahay warbixintii f b i-da
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa sheegay in dowladda ruushku ay ku dadaalayso inay saameyn ku yeelato siyaasadda dalka afghanistan sarkaalka ayaa sidoo kale sheegay in iiraan ay qaaday tallaabo laba weji leh iyadoo oo taageero u muujinaysa labada dhinac ee isku haya siyaasadda afghanistan generaal joseph votel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa v o eda u sheegay in ruushku ay isku muujinayaan inay yihiin kuwo saameyn ku yeelan kara colaadda ka jirta afghanistan generaal votel ayaa sidoo kale sheegay in dowladda iiraan ay xidhiir la samaysay dowladda afghanistan iyo kooxda is hayaan ee taalibaan
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan warbaahinta caalamka gaar ahaan wargeysyada ka soo baxa dalalka reer galbeedka ayaa si weyn u hadalhaya guddoomiyihii booliska adduunka interpol oo la waayey faahfaahinta warkan ayaa xuseen barre waxa uu ka waraystay waryaha v o eda ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli oo hadda ku sugan london xuseen aada iyo aad baa umahadsan tahay runtii waa arrin inta badan maanta jaraa-idku ay aada uga hadlayaan gaar ahaan jaraa-idka dalkan britain kasoo baxa iyo kuwa faransiiska kasoo baxa ninkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa meng hongi wuxuu ahaa madaxa booliiska caalamiga ee dunida oo xaruntoodu ay tahay magaalada lyon dalka faransiiska xaaskiisu waxay sheegtay marka in ninkan uu u safray dalkiisa china oo waa nin asalkiisa kasoo jeeda dalka china jimcadii ugu dambeysay bisha september ayaa ninkaasi la waayey jaraa-idka dalkan iyo kuwa kale ee yurub waxay soo xiganayaan wargeys la yidhaahdo south china morning post oo sheegay in ninkaasi markii uu ka degaya garoonka mas-uuliyiin dhinaca amniga oo china ay qabteen oo halkaas ay ka kaxaysteen ma la sheegay markaas sababta ay mas-uuliyiinta amniga ee shiinuhu u qabteen ninkaas wax caddayna ilaa iyo hadda jaraa-idku ma aanay qorin laakiin war laga soo xigtay hay-adda caalamiga ee booliisku waxay sheegayaan inay ka war heleen warbaahinta iyo sida ay uga hadlayaan ninka la la-yahay madaxa u ahaa booliiska caalamiga ee dunida waxaana ay kusoo koobeen wararkooda in ay ka wada hadlayaan dalka china iyo waxaa jira iyo ninkan halka uu ku dambeeyo sidaad la socota ninkan waa labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha guud ee hay-adda booliska caalamiga ee dunida horey wuxuu usoo noqday wasiir ku-xigeenka amniga guud ee dalkaas wuxuu kaloo ahaa qofka u qaabilsan hay-addan caalamiga ee dalka china markii lasoo magacaabay hay-adaha xuquuqul insaanka sida amnesty international aada ayay uga qeyliyeen iyagoo u arkayay in ninkan dalka china si gaara inuu ugu sameyn karo laakiin guud ahaan ilaa iyo hadda ma cadda halka uu ku dambeeyey iyo waxa loo haysto inkastoo guud ahaan marka la eego sharciga dalka china uu qorayo in qofka laba bilood lahayn kara haddii la tuhmo ama haddii kale qof loo yaro loo qaban karo laakiin sidaad la socota china waa dal siyaasadiisu ay aada u xirxiran tahay waxaana suuragala in mararka qaarkood sida sharcigu uu qorayo aan lagu dhaqmin laakiin maalmaha soo socda ayaa la ogaan karaa sababta loo xiray iyo haddii dalka china waxyaabaha gaara ninkan ay ku tuhmayaan iyo in kale marka ilaa hadda wax caddayna ma jirto oo muujin kara sababta loo xiray laakiin waxa uu la hubaa in ninkaasi lala-yahay markii ugu dambeysayna uu ku sugnaa dalka china oo uu u safray markaad warbaahinta dalka britain iyo guud ahaan kuwa yurub aad fiirisay sidee dadweynuhu u arkayaan in hay-addii caalamka u qaabilsaneed in dadka baxsada ama la la-yahay ay soo qabtaan iyada guddoomiyaheedii la la-yay hadda run ahaantii waa la socotaayo inta badan marka dalalka galbeedka la joogo dalka china waxaa loo arkaa inuu yahay dal aada iyo aada ugu xadgudba xuquuqul insaanka ninkan hadda la filayo ama loo malaynayo in dowladda china ay haysato dabcan sida jaraaidku ay qorayaan waxaa laftirkiisa horey markii loo soo magacaabay inuu madax u noqdo hay-addan saan kuu sheegayba ka qayliyey hay-adaha caalamiga ee xuquuqul insaanka sida amnesty international oo kale marka bulshada inta badan ku nool dalalka galbeedka waxaa mararka qaarkood ay la socdaan in china weli siyaasad ahaan ay xirxiran tahay oo ay dhici karto in ninkan ay ay ku tuhmeen in sirtooda uu la qaybsanayo dalal kale marka guud ahaan waa wax xiiso leh oo oo si weyn indhaha loogu hayo laakiin faahfaahinta iyo sababta loo xiray unbaad moodaa in inta badan dadku ay sugayaan laakiin guud ahaan warbaahinta galbeedka gaar ahaan kuwa dalkan britain si gaara ayay uga hadlayaan in madaxii booliska caalamiga ahaa la la-yahay oo markii ugu dambeysay la sheegay in china uu u safray
waryaha v o e da ee yurub ridwaan xaaji cabduule ayuu ahaa oo xuseen baraadan waramayey
bilada caalamiga ee nobelka ee nabadda ayaa sanadkan la siiyey denis mugvege oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada dumarka oo daaweyn u sameeya haweenka loo geysto kufsiga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo naadiya muraad oo ah qof u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha kana soo jeeda qowmiyadda yasiidiinta ee dalka ciraaq iyadoo oo kasoo badbaaday adoonsi iyo kufsi ay kula kaceen kooxda isis warbixintan waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan madaxa guddiga nobel braiska berid reis anderson ayaa maalintii jimcaha kaga dhawaaqday stockholm bixinta biladda
denis mukwege and nadia murad for their efforts to end the use of sexual violence guddiga qaranka ee norway u qaabilsan abaalmarinta noobelka ayaa go'aansaday in abaalmarinta nabadda adduunka ee sanadkan ay guddoonsiiso denis mugvega iyo naadiya muraad kuwaasi oo lagu abaalmariyey kaalinta ay ka qaateen ka hortagga kufsiga gaar ahaana xilliyada colaadaha labadan qof ee abaalmarinta ku guulaystay waxa ay muujiyeen dadaal dheeraad ah sidii dembigaasi looga hortegi lahaa ah guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in muraad ay tahay dhibbaneed dembiyada dagaal waxa ay diiday inay oggolaato codsiyada bulshada ee ku waajib yeelaya dumarka inay iska aamusaan oo ay ka xishoodaan xadgudubyadii lagula kacay guddigu waxa uu sheegay in ay muujisay geesinimo aan caadi ahayn iyada oo sheegtay dhibaatooyinkeeda u gaarka ah iyo in ay u hadashay dhibbanayaasha kale mukwege waa kan ugu muhiimsan calaamadda ugu muhiimsan ee qaran ahaan iyo caalamkaba labadaba oo ah halganka lagu joojinayo rabshadaha jinsiga ee ka dhasha dagaalka iyo colaadaha hubaysan ayaa lagu yidhi hadalka qoraalka ah ee guddiga biladda nabadda ee noobeelka billadda ayaa la imaanaysa amaba wadata hal milyan iyo boqol kun oo dollarka maraykanka ah abaalmarinta kale ee iyadana loo yaqaano nobel memorial ee cilmiga dhaqaalaha ayaa waxaa la bixin doonaa isniinta oo ay bisha oktoobar tahay siddeed abaalmarinta nobel ee fisiolojiga amaba daawada fisigiska iyo kemistariga ayaa la bixiyey horaantii toddobaadkan
aaday umahadsantahay caashe ibraahim aadanna oo rubxintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a
subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan qoysaska danyarta ah ee caruurtooda la doonaya waxbarashada ayaa waxa ay sheegaan inay caqabad ku tahay dhaqaalaha badan ee lagu bixiyo iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyada oo ay yar yihiin iskuulaadka lacag la-aanta wax lagu bara caruurta danyarta ah warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo hayaya wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
dhaqaalaha adag ee ku baxa waxbarashada gaarka loo leeyahay ayaa waxay caqabad iyo rajabeelba ku noqotay caruurta kasoo jeeda qoysaska danyarta ah waalidiinta qaarkood ee ubadkooda la jeclaa waxbarashada ayaa duruufaha haysta awgeed waxay caruurtooda u diraan in reerka ay usoo xamaalaan ka hor xilligooda qaangaarnimada waxaan halkaan u imid duruufo aawgeed oo jiro iyo baahi waxbarasho daraadeed macaad muuse waa aabo qoys ka kooban ilaa lix iyo toban qof marka lagu daro labada waalid aniga waxaan ahay nin xoogsato ah oo maaragtay oo beero qodato ah si ilmahaydii ay u helaan waxbarasho waayo markiin iskooladii aan arkay oo cunugii toban iyo laba doolar ama toban iyo saddex dolar ama konton dolar meel sheegaa jirtay sideedoo waxaan damacsana inaan saddex cunug aan geysto saddex wiil aan geysto waxbarasho inta kale inta waxaan rabaa inaan ka dhiga caseeye iyo gaargac midun u dhiibay iyo mid fiilo ama lay u dhiibay inaan ka dhigaan rabaa a oo ilmahan maaragtay oon geynaa iskuulka ay bixiyaan ayaga qarashkooda mucaad ayaan weydiiyey waxa ku qasbaya in tallaabadaasi uu qaado maya awooddaasba mama hayabo waxaan ahay siddeed wiil ilaa lix gabdhood isku dar meeqa wa afar iyo toban laba hooyadii abiya ku dar lix iyo toban nafaan nahay ilaahay ma ogi cid kale wax ka sugayna aan jirin sidaa daraaddeedaan damcay marka in lix iyo toban qofoodoo jaahil ay guri isla joogin oon laba geysto awooddeyda intay tahay oo karaamkeeda ay tahay iskuul waxbarasho aan geysto dugsi qur-aan aan geysto dabadeetana markaas ilahay kuma qaadana tahay ilmaha irad kuwaan iskuulka aan geyno raadiya mid malaay gaada iyo mid caseeye noqday iyo mid gaargacan riixaba gaardameen riixaba iyo mid gaargacan riixaba ka dhigaan rabe laakiin magaalada beledweyne maanta waxaa ka jira fursad ay dadka danyarta ah caruurtooda ugu heli karaan waxbarasho lacag la-aan ah cawil aadan cabdulle waa maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda buundaweyn dugsiga ardayda waxaa dhigato shan boqol iyo shan ardayaa dhigato laba boqol iyo afartan gabdho waaye laba boqol lixdan iyo shanna waa wiilal waaye dugsiga baaxadiisa aada uu weyn yahay dan yar ayaa badanaa dhigato sida badan marka dantaasna annagana waxaan aan istusnay in aan ardadaas waxba aan haysanin aan u guntanno oo mataqaanaa aan aan ciilka haya aan ka baabi'inno ayaan u guntannay waxbarashada kasoko ma jiraan waxyaabo kale oo dhiirigelin u ah caruurta danyarta ah oo ay ka helaan iskuulka xaafadda buundaweyn waa kan mar kale maamula cawil qoladan w f b waxayna siisaa quraac iyo qado mashaariyo aan subxii aan siinaa iyo duhurkiiyo cambuulo aan u karino qoloseef hadda waa noo maqan tahay saan filayno waxayna siisaa buwaagta agabyada aan u baahannahay tashiilaadkooda ardayda ardayda buwaagta macalimiinta wax ka dhigayna waana siiyeen ardaydana waxaa waaye waa siiyaan weliba qaarkood qalab sboortsay noo keenaan waxay noo keenaan qalab dhiirigelin ah oo gabdhaha lagu dhiirigeliyo xitaa waa noo keeni jireen laakiin waayahan dambe xoogaa gaab yaraa naga galay macaad muuse waxa uu ku noolaa tuulada samataro ee koonfurta magaalada waxa uu ahaa nin xoogiis ku nool ah maanta uu beledweyne joogana waxa uu yahay weli mid qabta shaqada muruqmaalka wallaahi tuuladaan degnaayay xirfadeeda waxaan ku haysta waxay ahayd laba barnaamijaan ku hay mid waxaan qori jiray oon samey jiray maaragtay geedaha ayaan waxaan ka samey jiray maarata waxyaalaha maaragtay hiddaha iyo dhaqanka wixii waa laskaga yimid oo dadkii waa ilbaxay tan labaad waxaan samey jiray nin beero qodota aan iska ahay beertiiba melihiba oo beerihii waa dhamaadan duqwayl oo siddeetan jir harin iyo dhala aabbayaawe markuu xanuunsaday sidii loogu gadaya markuu xanuunsaday sidii loogu gadayaa meel gari go-aan hadda taagana waxaan haynaa male xukumna lena marka sidaa daraaddeed ilmihin hadda ii xoogaabeen anigana aan ma aragtay aan nin barnaamij farsamo uun nool oo maraq maal un aan aan beledka iskaga soo galay markii hore adiga wax ma barata noloshaada waxbarasho la cagaaranaysa aa dadkii waxaan ahay dowladihii dowladdii siyaad bartay wax bartaan ahay oo aad iyo aad abiga ugu dadaalayay lana soo kulmay haddana maaragtay qaxii iyo qaraxii iyo dhibaatadii oo siyaad bar waddanka markii loogu bixinayay lasoo kulmaanaya oo aqoontiisii ay wax u qaban wayso wax ku heli waayo maamulaha iskuulka buundaweyn cawil aadan cabdulle ayaa v o ada weydiisay haddii mashaariicda quudinta ee loo sameeyey caruurta danyarta ah ay kordhisay tirada caruurta waxbarashada soo aadaya gaar ahaan iskuulka xaafadda buundaweyn aada iyo aad aada iyo aad waxbarashada aada iyo aad bay ku dhiirgasha baayo waxaa waay cunugii hadduu uu ka fikirayn maxaa cunay oo awal uu ka fikeri jiray maxaa cunta casee ma aadaa furtud ma aadaa odayaal badan oo ilmahooda casee raba inay geeyaan aan hadda kasoo weecinay oo iskoolka kusoo jihaynay oo inta alleleh ka quuto kadibna gurigooda iska aado doorkii mayo ardayda markii saliidii iyo wixiina la siin jiray aad iyo aad bay usoo kordheen maadaama saliidii iyo wixii haddana goosay xoogaa difshiraa yimid konfalaktiyaa yimid haddana oo xoogaa difayto noo geeyey laakiin alxamdulilah hadda alxamdulilah aad iyo aad ba hadda mataqaanaa aan u fiicannahay iskuulka dowladda ee xaafadda buundaweyn ayay waxbarashadiisu gaarsiisan tahay ilaa dugsi sare macalimiinta iskuulka wax ka dhiga ayaa waxaa dhinaca dhaqaalaha ka taageera hay-ado kala duwan laakiin qaarkood ayaa v o a u sheegay in bilihii ugu dambeeyey aanu wax mushaar ah helin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaaliyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo cawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington deegaanka sallax ee gobolka mudug ayaa markii ugu horreysay muddo konton sano ah waxaa laga hirgeliyey ceel biyaha laga cabo sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyada v o da ee kaalkacayo cabdulwaaxid macalim isxaaq hirgelinta ceelbiyoodkan oo ahaa kii ugu horreeyey ee laga taabageliya deegaanka sallax oo ku dhowaad konton sano aan helin ceelbiyood riiga ayaa waxaa ku deeqay injineer cabdixamiid sheekh weyraxkaasi oo loogu talagalay inay si bilaasha uga faa'iidaystaan dadka deegaanka sallax ee gobolka mudug ismaaciil cabdixamiid sheekh ayaa sharaxaya heerarkii uu soo maray dhismaha ceelka iyo sida loogu talagalay inay uga faa'iidaystaan dadka deegaanka ceelka waxaa la qoday saddex boqol oo mitir qalabeentiisana waa loo dhammaystiray oo mintubooyin ilaa kaysin ilaa ilaa jay ilaa waxoo dhan ceelka hadda waa diyaar wax ceelkaaseta hadda ka dhiman oo haanta iyo waastooyinka laga cabeeyey ahaan ma jiro motoor waxaa loo keenay saddex bustam ah oo shan iyo afartan k v a ah bamka la saarayna waa bam siddeed iyo toban iyo bar kilowaad ah saacaddii wuxuu soo saarayaa lix iyo toban mitir cubig ama siddeetan fuusto saacaddii qofkii ceelkan wax ku darsanaya oo sadaqo ululiyeysanaya oo dadka masaakiinta ah si bilaash a biyaha ugu geenaya annaka waa soo dhowaynaynaa qof allaale iyo qofkii raba ceelkaa inuu wax ku darsado oo sadaqa ahaan u niyeysto oo dadka masaakiinta ahna bilaash wax ku siinaya annaka waa soo dhowaynaynaa waxaa ka qabna ma laha laakiin ceelkaa inuu dakhli soo galo ama qaab ganacsi laga dhigo ama qaab ganacsi loo isticmaalo arrintaas lama ogola axmed warsame farabuur oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegaya inay aada ugu baahnaayeen helista ceelbiyood noocaana sida habsamada leh oo naloo ku dadaalay oo ilaah nooga soo khasbay oo kuwa nala joogaa u shaqaynayeen na ilaahay ha ka abaalmaryaan leh ilaahay ha ka abaalmaryo reer sallaxu waxaan leedahay reer sallaxow reer sallaxow waxaas xalaasha oo la waqfaday iyaynaan si kale u hunguriyeen qof doonaya oo aniga hala ii dhiibo anigu aan mas-uul ka noqday iyaynaan aan iska ilaalino qofkii layna ka soo dhexusho ama qofafkii layna ka soo dhexusho iyo intii talada la wadaagaysa aynu ka fiirsanno oo ka sugno intaa inoo timi iyo intii innagayna ka midoo cas caqli u saaxiiba waa laynoo sheegay wax beeca waa ka mustaxiil oo dhaafsiisan waxa ceelku cabbayo matoorku cabbayo iyo qofkii ilaalinaya iyo haddii laba qof ilaalinayso wixii bukad nolol maalmeedkooda wax ka siyaadaa waa laynoo sheegay waa ayna ka mustaxiil xildhibaan cabdixamiid xuseen guure shaacuur oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland oo ka qaybgalay furitaanka ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka sallax ayaa bulshada ku booriyey sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen mashruucii ceelka sallax ee uu waqfay injineer cabdixamiid una waqfay hooyadiis sida ceelasha ku qadmaa waxaa la dhihi karaa si sahlan baa ilaahay u fududeeyey waxaa weeye sida daacadda looga yahay oo looga wada qayb qaatay muujinaysaa marka waxaan leenahay dardaarankii la idin siiyey idinkuna aad ballan qaadeen ku dadaala aad iyo aad ugu dadaala annagii annaguna waxaan diyaar u nahay inaan garab idiin noqonno anigii odayaasha meesha maraya si gaara nabadoonyaa siinaya anigu in ceelkaas axdiga aan ku galnay iyo ballanta aan ku keennay lagu ilaaliyo baa muhiim noo ah ceelkaa dardaarankiisa aynu ilaalinno degaankana aynu xoogga saarno waxaa weeye midnimadana muhiimaddeeda ha la fahmo ceelkaas wuxuu ku dhismay muwaafaqo iyo midnimo inta aad samayseen markaa garataan wax kastoo kalo aad qabsan kartaan haddaad saa isugu tanaasushaan oo danta guud uga raacdaan wax walba waxaa ka imaanaya wanaag horumar badan baa idiin imaanaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka maamulka puntland maxamed cumar oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii furitaanka ceelka sallax ayaa qeybaha bulshada deegaanka sidan kula dardaarmay nasiib ayaa leedihi adinkoo muddo u tabaalaysnaa biyo oo meelo dheerdheer laydin kaga keenayey oo abaartii inay soo martay aada ogeedeen biyuhu halkii ayna kaga joogeen maanta haddii ay gurigiinayna kugu timin nasiib ayaad leedihiin waa inaad ilaahay ku shukrisaan marka koowaad marka labaadna waa inaad ilaashatiin waxa la inii keenay haddii ay noqoto qaabkiinu kugu shaqayn lahaa haddii ay noqoto daryeelkiisii dayactirkiisii kulligiin waxaa layna ka rabaa reer sallax baa laga rabaa waxaan leeyahay mas-uulkii ceelkan qoday oo xanuunsan allaha caafiyo ujeeddadii uu u qodayna ilaahay ha waafajiyo maalmada hooyadiisa uu u waqfay ilaahay jannatulfardowso ha ugu bishaareeyo hana geeyo ka dowlad ahaan annaga baahiyaha ceelka waan raadinaynaa wixii aan soo helnana dib ayaynanu kugu soo noqon doonnaa ceelkuna waxa uu la mid yahay ceelasha ka qodan deegaanka sida dowladdu ay uga warhayso ceelashaas ayay kana uga warhayn doontaa diiwaangelintiina waa u samayn doonnaa deegaanka sallax oo hoos taga degmada jariiban ee gobolka mudug islamarkaana qiyaas ahaan u jira siddeetan kilomitir ayaa waxaa degan dad xoolo dhaqataa kuwa oo aad baahi weyn ugu qabay helista ceelbiyood riiga waxaana dhismaha ceelkan ku deeqay mid ka mida aqoon-yahanada gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aad ayuu mahadsan yahay xuseen waa wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq iyo barnaamadaas yarta ee ka dambeysay halkaad kala socoteen waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington hees dabacsan ayaan goordhow idin maqashiin doonaa hase haatee bal xuseen barre hadna xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid caasha laba senatar oo muhiim ah ayaa ku dhawaaqay inay ansixinayaan garsooraha uu madaxweynaha maraykanku u magacaabay xubinimada maxkamadda sare garsoore bret cavano senator susan collins ayaa oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegtay inaysan jirin cadeymo ku filan oo muujinaya eedaha loo jeediyey garsooraha sidoo kale senator jo manshin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa fariin uu soo dhigay barta twitterka waxa uu ku sheegay in uu taageeri doono ansixinta garsoore cavano isagoo tixraacaya xogta ilaa iminka lasoo bandhigay taasoo ay ka mid tahay sida uu sheegay warbixintii f b i da aad baad mahadsantaha xuseen haatanna codka fanaanada luul jaylaani iyo heesta halku dhegeedu yahay diradiraalayaasha fanaanada luul jilaani ayaan kusoo gabagabaynana baahinteena idaacadeed oo saaka idinka iman islaanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan